dhinaca puntland waxaa nagu maqaalaah maanta waxaa la yidhi waxay soo bandhigeen dukumentiyo sheegaya in gaalkacyo ay leeyihiin dhinaca puntland oo puntland ay leedahay bal wararka idinku ma hesheen haddii aad hesheenna maxaad uga jawaabteen
waa maadsan tahay horta magaalada gaalkacyo haddii qole ay leedahay oo boos dhul ama qof leeyaho dukumenti u haysto kale haday tahay iskuma qabsadeen dagaalna kama dhaceen beesha caalamkuna dhexaas uma imaateen haddii qof dhul leeyahay ay tahay waa magaalo la wada degan yahay marka runta aan ka hadalnana waa magaalo inta badan ay dadka degan iyo ganacsigaba ay galmudug ay yihiin balse dadka galmudug iyagu marnaba diyaar umaha inay yidhahdaan magaalada gaalkacyo waxaa leh gebigeed galmudug balse waxay ogolyihiin in sinimada lagu wada degnaado oo dadku ay wada degnaadaan marka aan ka hadlaya run ahaantii galmudug waxa ay kala hadashay qaramada midoobay ama ergey gaarka ah ee qaramada midoobay michael katon waxaa rasmiga ah ka jira gobolka mudug in boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay degan tahay galmudug tusaale ahaan degmada qobiyo degmada xaradheere degmada gaalkacyo waxaa wada degan galmudug iyo puntland degmada layihaha goldogob deegaan ahaan waxaa wada degan puntland iyo galmudug degmada layihaha jariibana sidoo kale waxaa wada degan galmudug iyo puntland islaamigeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan
waa tahay waxaan ka hadlayaa nuxurku waxay tahay horta ma jiraan warqadahaas in la hor keena maanta wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya ma sheegi karno oo qolaba si gaara ayuu la kulmay ergeygu dee waxay hor keeneen ma ka warqabno wayse dhici kartaa inay keeneen laakiin anagu waxaan ognaha ma jiraan
waan gartay wada hadalkii idinku aada la qaadateen kaytin maxaa gabagaba ah iyo natiijaho ka soo baxay
wadahadalku wuxuu kusoo gabagaboobay in ugu dambeyn si rasmiga xal looga gaaro heshiiskana haddii dhankeeda u ka socon waayo in gaara loo yeesho